shirweynihii labaatanaad oo ay leeyihiin ururka qaran ee macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee dalka ee marka magacooda lasoo gaabiyo loo yaqaan kabsha ayaa magaalada mombasa maalinta beriah ee talaadadaasi rasmiga ugu furmiya kulankan ayaa diiradda waxaa lagu saarayaa arrimo badan oo ay ka mid tahay horumarinta waxbarashada iyo weliba sidoo kale sidii looga faa'iidaysan lahaa nidaamka cusub ee c b c da xuseen dubad oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka qaran ee macalimiinta ee dalka kana soo jeeda isla mulk beledka gaarisa ayaa si gaara waxa uga warbixiyey warbaahinta istaa kulankani bismillaah magacayga waxaa la xuseen dubad yuusuf waxaan ku jiraa ururka heermastayaasha mase maamulayaasha dugsiga hoose dhexay oo waddanka loo yaraado kenya primary school heritage association capsha golada sare ayaana ku jira wakhti kastaa wakhtiyahan oo kale markii novembarka la gaaro ayaan qabanaa shir mombaaso ku qabanaa oo kulminaa maamulayaasha dugsiga hoose dhexe waddankooda oo toban kun oo macalimiin aan cusubnaa ajana waxaa ka mid ah sida iskuulaha maamulka xagga akhriska markaa sida annakoo kale waxaan ka imaanay halka gobolka waqooyi bari oo macalimiin yaro jirto waxyaalaha challengesaasoo kale ayaan qolada maaragtay tiye sida loo yaqaano aan kala shirnaa sidee macalimiinta meesha u kordhi lahaayeen sifay maaragtay u qori lahaayeen waxyaalahaasayta iyo xagga waxbarashada oo cusub oo loo dhaho c b c-ga competence based curriculum ayaa aada looga wada hadlaya insha allah shirweynahan magaalada mombasa ay ku leeyihiin ururka qaran ee macalimiinta dugsiyada hoose dhexe dalka ayaa waxaa ka qaybgelaya toban kun oo ah maamulayaasha iskuullada kala gedisan ee dalka daafihiisa ku yaala mas-uuliyiin kasoo jeeda deegaanka ijaara ayaa waxaa iyaguna ay si gaara ula hadleen warbaahinta star
aniga waa macalin khaliif yuusuf mursal waxaan joogaa goobta ay isugu tageen heedmastayaasha waddanka kenya meesha la yidhaahdo sheekh saciid stadium oo isugu imaadeen heedmastayaasha waddanka oo dhan mombaaso ku taallo marka waxaa laga hadlahayaa arrimada arrimaha qusaysa tacliinta waddanka kenya annaga waxaan ka imaanay ijaara meeshaan ka qayb galnay annagoo ka kooban saddexda degme ijaara ayaan ka imaanay waxaa weeye buudaay huluuqo iyo ijaara subcounty ayaan ka kala imaanay meeshii baan tagnay marka annaga meesha markii la tegaayo waxaa weeye qarashaada lagu tagaa waxaana sponsor gareeyey embeyga ijaara honorable cabdi cali sheekow ayaana sponsor gareeyey waa markii noogu horreyso emb nagu sponsor gareeyo kulanka heedmastayaasha waddanka heedmastayaal isugu tagaayin markii ugu horreysay waxaa sponsorgaas la bixiyo marka meeshii yaan ku sugannahay berito ayay meeshii bilaabanaysaa rasmi oo talaado ah taariikhdana ay tahay toddoba bishii kow iyo tobnaad sanadka laba kun iyo labaatan iyo saddex marka hadda meeshaan ku sugannahay maanta waxaa weeye maalinkii shamra shamrada la isu soo dhaweynayay rebootinka waaye laakiin xalfadda waxay dhacaysaa bilaabanaysaa berito ilaa waxay soconaysaa maalinka jimcada ugu dambeyn xuseen dubad oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka qaran ee macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee dalka ayaa hadalkiisa isagoo sii wata waxa uu sheegay in gobolka waqooyi bari ay weli ay ka taagan tahay habaacsanaan dhinaca macalimiinta waxaana ugu baaqay aqoon-yahanada iyo dhallinyada deegaankaasi kasoo jeeda inay kaalintaasi ay buuxiyaan
tayada macalimiinta gobolka waqooyi bari kasoo jeedo kasoo jeedaan way yar tahay markii loo eego waddanka dhinaciisa kale laakiin hadda qolada maaragtay t sida loo yaqaano macalimiinta qoraan aad ba iskugu maaragtay iskugu taxluujiyeen macalimiin fiican oo macalimiin maaragtay iyo iyo noo qoran laakiin macalimiintaas weli intii la rabay maysa gaarin waxaan ku boorinaynaa dhallinyarada iskoolada ka baxday oo sea stan and abava stan inay collejka macalimiinta ay galaan sidaasoo kale sifii maaragtay gaabka macalimiin yarada oo maaragtay ay iskugu imaato dhismahan iga dambeeya ayaa waxaa shir ku leh ururka qaran ee macalimiinta dugsiyada hoose dhexe ee dalka ee kebsha iyadoona kulankooda diiradda lagu saarayo sidii loo horumarin lahaa waxbarashada guud ee dalka in ka badan toban kun oo macalin ayaa kulankan inta uu socdo waxa ay ku gorfayn doonaan arrimaha la xidhiira horumarinta waxbarashada dalka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta ista magaalada mombasa